sida aad idaacadahayagii shalay iyo xalayba ku maqasheen ururka al-shabaab ayaa weerar ka geystay hotel ku yaala magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya weerarka ayaa ku soo beegmay saddex sano kadib isla maalintii ururku weerar ku qaaday ciidanka dalka kenya ee ku sugnaa deegaanka ceelcadde ee gobolka geedae soomaaliya haddaba weerarkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi shalay oo la aaminsan yahay in dadkii weerarka geystay ay weli gudaha hoteelka ku sugan yihiin ayaa waxaa khadka telefoonka hadda si toosa ugu jira wariyaha v o eda maryan maxamuud maryan qalanjo oo arrimahaasi nooga warramaysa maryan marka hore soo dhaweynaya salaan bal weerarkii ugu dambeeyey haddaad nasiist
inkastoo dowladda kenya ay sheegtay habeenkii xalay in howlgalkii ay soo gebagabaysay oo ciidamada ammaanku ay la wareegeen hoteelka iyo goobtii weerarku ka dhacayba haddana waxaa la sheegayaa in weli xilligan laga maqlayo rasaas gudaha maaragtay hoteelka oo ka dhigan in weerarkii weli socdo maaragtay howlgalkii weli socdo dowladiisu waxay sheegtay oy shacabka u xaqiijisay saqbarkii habeennimo ee xalay in dawladdu ay la wareegtay oo howlgalkii dhamaaday oo shacabkuna markaa ay si caadiga u wataan howshooda laakiin waxaa jira rasaas weli la maqlayo waan gartay marka waan ogeyn shalay weli khasaaruhu ma kala caddayn ilaa iyo iminka ma la sheegay tiro dhimasho amaba mid dhaawac
ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay si rasmiya looma ogo marka maaragtay laga soo tago tirooyin warbaahinta caalamka qaarkeed ay qorayaan oo sheegaya inay ka badan toban qof oo u badan maaragtay dad kenyaana qaar dadka jannadii ay ku jiraan ay goobta ku geeriyoodeen laakiin weli dawladda si rasmiya tirada khasaaraha ka dhashay maanay shaacinin waxaa sidoo kale jirta in goobta laga badbaadiyey dad boqol qof gaaraya oo markaasi ayagoo badqaba goobta laga bixiyey oo dhammaantood gooba caafimaad oo maskaxdooda maaragtay dib lagu dejinayo la geeyey laakiin ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga dawladdu weli kamaanay habo waan gartay sidaad sheegtay warbaahinta qaar baa qoraysa in dad toban kor dhaafi ay ku dhinteen jinsiyadahooda weli ma la kala sheegay
walahi sida ay maaragtay qorayaan warbaahinta caalamku dadkaas maaragtay oo dad ka badan toban ilaa kob iyo toban qof toban qof waxaa lagu sheegay inay dad kenyaan yihiin hal qof oo ingiriisa dad qof u dhashay mareykanka dad qaar oo laba qof meelahaas oo la garan waayey sida la sheegay sharciyadii maara dukumentiga ay wateen oo dukumenti aanay weyn darteed jinsiyadooda lagu garan waayo laakiin waxaa la sugi doonaa in warka ugu dambeeya ee maaragtay dawladdu ay ilaa maanta kasoo saarto dadka sida maaragtay ku geeriyooday ee maaragtay warbixinta dawladda maanta sida rasmiga kolley ilaa maanta aan ka warsugi doonaa waan gartay kolley waa xilli hore xilliga bariga africa hadda hase yeeshee ilaa xalay intii aynan saxan ka hor dhaqdhaqaaqa magaalada iyo xaaladda amniga gaar ahaan deegaanka amaba xaafadda isli ay soomaalidu ku badan tahay wax wara haddaad ka haysta
waa mahadsan tahay wallaahi markii arrintaani dhacdayba dawladdu waa ay xirtay booliska waa ay xireen wadooyinka goobta dhacdada ka dhacday xaafadday ka dhacday wadooyinka waaweyn ee soo gala maalin shaqey ahayd sida badan waad garanaysaa xaafadaas waxay ku taallaa safaaradaha iyo hay-adaha iyo maaragtay waxay maaragtay xubin u tahay inta badan magaalada dhinacada loo shaqo tago marka dad badanaa sabti xilliga isu diyaarina shaqooyinka ka rawaxaan markii howlgalku dhacay marka wadooyinka soo gala dhan ama ka baxay ereyadaas ayaa la xiray taasi waxay keentay marka isku socodkii inuu yaraado dadkii saxmad badan cabsi badanaana aa dhalatay markii waxyaabahaasi ay dhaceen si gaara maaragtay dadka soomaalida xaafadda ugugeliyeen isli habeenkii xalay laashala marka maaragtay inta howlgalku socdayba dadku aaday u cabsanayeen oo waxay ka cabsanayeen maaragtay inay maaragtay howlgal iyo waxyaabo lamida uu dhaco ama adi baqdin badan oo dhinaca ciidanka ay qabeen laakiin wax gooniya oo maaragtay ilaa hadda la sheegay oo xaafadan si gaara ooga dhacay ma aanan jirin waan gartay si kooban xaaladda ammaanka aad bay u degantaa marka baqdinta dadka laga soo tago waan gartay si kooban mas-uuliyiinta kenya hadday yihiin kuwa dawladda dhexe amaba kuwa masalan soomaalida hogaamiyaashooda xaafadda isli oo kale ninka ka ah mas-uulka amaba ka ah xildhibaanka cid ka hadashay ma jirtaa
ilaa hadda maabkii mas-uuliyiin marka laga reebo wasiirka ammaanka iyo arrimaha gudaha fred matiang oo soo saaray warkaas xalay sheegayay in maaragtay shacabka u xaqiijiyey oo yiri annakaa gacanta ku hena ciidamadeena la wareegay biyo howlihiina wata war kale oo dawladda kasoo baxay iyo maaragtay taliyaha ciidanka ammaanka taliyaha booliska marka laga soo tago oo hadalada arrintan ku saabsan iyo xaalado hadda meesha marayeen maaragtay baraha bulshada iyo dad kula wadaagay warbaahinta gudaha laakiin dadka siyaasiyiin oo kale oo ka hadlay cad ilaa hadda ma hayno dhacdooyinkan waan gartay aad baad umahadsan tahay taasi waxay ahayd wariyaha v o eda magaalada nairobi maryan maxamuud barre maryan qalanjo oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay noogana warramaysay xaaladda amaba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ka dhacay magaalada nairobi hotel ku yaalla halkaasoo sida warar aan la xaqiijinay sheegayaan in tiro toban kor u dhaafaysa ay ku dhimatay weli wararkaas ayaan ku jirnaay haddaba sababta uu ururka al-shabaab weerarka ugu soo beegay isla maalintii saddex sano ka hor ay weerareen ciidanka kenya deegaanka ceel cadde ee gobolka gedo iyo xaaladda ururka ee xilligan ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed tuuryare
waad mahadsan tahay weerarkan nairobi ka dhacay waa runtii weerar aada u fool xun ayuu ahaa de sida xogta unbaan ku helayno in hoteelkaa la galay sidii soomaali hoteelada soomaaliya soomaalidaba ay ugeli jireen gaari gaari gaari lagu hor dhiftay kadibna la galay dabcan dowladda kenya waxay leedahay waa gacantaan ku haynaa oo waa manage garaynay laakiin weli report rasmiya lama helin waxaan isleeyahay waxaa iga baxay weeraradii beryahanba ay wadeen ay gudaha ka wadeen ayay waxaa la gaaray xilligii ay fariimaha dibadda diri lahaayeen sababtuna ay tahay gudaha dacfi ka jira ayaa lagu daboolayaa waxyaabaha newsku aada uu qaadan karo dibadaha ka dhaca marka arrimaha iyo arimo arrimo kale ayaa iga baxay waa gartay marka in weerarkan mar kale lala eegtay mid ka mid a xaafadaha maaragtay ugu qaalisan magaalada nairobi hoteelada maaragtay ugu qaalisan dadyo kala duwan ay joogaan sida meeshii westigeed oo kale laguna soo beegay weerarkii ceel cadde sanad guurida saddexaad ee kasoo wareegtay ma la dhihi karaa waxay waxay culays saarayaan dowladda kenya inay wax ka bedasho ama la baxda ciidankeeda soomaaliya waa la dhihi karaa laakiin dhinaca kale dowladda kenya ayay waxay sii xoojinayaan dadkeedina inay ku qanciso ay u fududeynayaan sababihii ay usoo gasho soomaaliya inay sii xoojiso ay ku saxneed ayagu hadda waa ogyihiin inaan dowladda kenya sidaa ku baxaynin laakiin dee in la xanuunjiyo oo maxaan ku iraahdaa weli inay maxaan ku iraahdaa kenya gudaheeda weerari karaana ay muujiyaan ayay arrimahaas ayay weerarkan marka inta uu istraatiijiyaha waxaa ka badan inta uu yahay propaganda oo miidiyaha iyo in shabaabka weli nool yihiin inay weli muhiim yihiin taa waa qodob qodobka kale dee waxay ka cabsanayaan waa la socotaayo maamulka jubbaland baryahan waxuu wada guluf in la xureynaayo jubbada dhexe dowladda ay aaminsan yihiin in maamulkaas ay aada u taageerayaan oo amba oo oo dhankaas dhinacaas joogta oo gobollada la xureynayo gacan sii kara dowladda gacan gacan sii karta waa dowladda kenya marka wax waxay ka hor dhacayaan marka ay jug sii geysanayaan ay leeyihiin inay warqadaha isku yaaciyaan bay doonayaan sidoo kale waxay ka dhacda xamar xamar weerarkii tiyaatarka ka dhacayay wuxuu ahaa ka hortag maal markaas wax yar ka hor ayay waxay ku dhawaaqeen inay daacish dagaal la geli doonaan si aan laysku dhihin marka daacish bay weerar la gelayaan oo waa mashquulayaan oo dowladduna ha ka faa'iidaysato ayay jug gudaha ka geysteen isla qaraxaas tiyaatarka waxaa ka horreeyay saraakiishii ay ku laayeen erida jaziira oo saraakiishii taliyihii qaybta iyo ku-xigeenkiisa oo weerarka in weerar lagu qaado nimankan labada shabeello gaar ahaan aada u abaabulayay marka waa lagu yaqaanaa nimankan waa lagu yaqaanaa marka ay ay wax kusoo fool leeyihiin oo mawjado col dagaal ay kusoo fool leeyihiin inay dadka cadowga meelaha cadowga ay u arkaan inay halbowlayaasha ku dhistaan si cadowgii istraatiijiyadiisina u khaldanto ama wax loo ay wax uga bedelaan ama waktigii ay kusoo kusoo weerar lahaayeen wakti ka dheer ay ku qaadato ama warqadihii isaga dhex yaacaan waa garta taa waa qodob oo ah qodobka koowaad oo muhiimka ah waxaa weeyaan dagaalada jubbooyinka soo socda dagaaladii halkan ka socday marka qaraxyada xamarka dhacay iyo saraakiisha la laayay iyo weerarkaas hadda kenya ka dhacay kulli waxuu hordhac u yahay mawjadaha ayaga kusoo socda inay dib u dhigaan labo waxaa jirta ayaga gudahooda hadda dhacsi baa jira wax kasta markay raagaan oo ay cumri qaataan rootiinka iyo xamaasadii oo yaraata waxaasoo idil daacishoo haddana weli ay ay ay dagaal kula jiraan ayaga gudahoodiion sidii hore u nidaamsanayn mawjadahan ku soo socda waxaasoo dhan marka waxaan aaminsanahay inay dibadda u diraan message oo nairobi oo kale ay weeraraan kow horta dagaalyahanadii gudaha ayaga ay ku dagaal gelin lahaayeen bay niyadda ugu dhisaayaan ku dhiiri gelinayaan messagena waa dirayaan ayagina maxaan ku yidhaha xaalad kale iyo waxay abuurayaan oo waan ilaa dawladaha isticmaala nimanku waa urur laakiin dee waa dad fikirayo qaabka marka waxaan isleeyahay dacfigaas gudaha oo ay daboolayaan weeraradaas dhinacyada kala duwan ee kusoo socday brobaganda miidiyaha dawliga ah oo internationalka uu qaato oo dee nimankii beryahan waxba maysan samayn feelcadadaas oo weerarkeeda lagu aadiyey oo kenyaankii laleeyahay gudahaasaan shalay idinkugu laynabaan dalka soomaaliya baan gudihiinana idinkugu laynaynaa dalka kenya marka intaasoo maasayid ayay xambaarsan tahay haru waaye waxaad ii sheegtaa marka qaybta ka tirsan shabaab ee geysan karta weerarkani waa qaybtay sidayna ugu suurto gashay mar kale inagoo og wixii ka dhacay westigate iyo gaarisa jaamacaddii mar kale weerarkii lamida ama la culaysa inay geystaan waa mahadsanta waa su-aal fiican dabcan qaybo ayaa u qaabilsan waxaan la yidhaahdo geeska africa kenya inkastoo qaybihii ay waa dhexdaas isku dhaceen oo qaybtii kenya iyo iyo qaybtii hadda soomaaliya joogta ay si uun iskugu dhaceen haddana waxaan aaminsanahay way sahlan tahay adiga markaad inaad wax qarribto rabto inaad dhowr wiil aada si tuugaanaysiya aada kenya ku geliso dee wixii ay ku howlgeli lahaayeen kenya gudaheeda aada si uun farsamooyina uga hesho amba aada xuduudda ka tallaabiso waa iska fududdahay si waa u fududdaha maxaa yeele dalkaas kenya dad dal dagaal ku jira maaha waxaana waxay ku xiran tahay ka turjumaysa dowladda awoodeeda iyo awood la-aanteeda iyo sirdoonkeeda heerka uu joogo iyo inuu fiican yahay ka turjumaysa waxay ka turjumayeen foojignaanta xilligaas la qabo marka hotel zeviliana marka in la galo oo si dhuumaaleysi lagu galo oo iridiisa qarax lagu sameeyo harun sida loo malaynayo wax dhib badan wax dhib badan iyo u baahan maahan maxaan ku idhaahdaa dee qalabkii inaad diyaarsato dadkiina aada gudaha geliso kadibna aad meeshaas hotelkaa aada gasho kaleefarnimo ama xariifnimo badan ma u baahna marka waxaan isleeyahay taa waa qodob qodobka kale dowladda kenya beryahan way ka nasata waxyaabahan waxaa umaleeyahay jaamacad jaamacadii ugu dambaysa iyo waxyaaba lamida marka waa sida soomaaliya o ka dhacdaba annagaba nagu dhici jirta maalmihii aan isdhahno waa nadiifisay nimankii oo xoogaa beryahan waa la roon yahay si aan beryahan waa la roon yahaba loo nasan bay dug kala geystaan marka waxaan isleeyahay dowladda kenya weli si kasta u dadaala si kasta maaragta isku xoojiya laakiin weli haddana waa kaa marka waa u niyad jebin iyo maxaan ku idhaahdaa inay ayagii u diraan weli inay inay maxaanku waxay rabaan geysan karaan laakiin waxaana waa soconayaan haarun haddaan dowladahaas ay qusayso arrintu oo etoobiya iyo kenya iyo soomaaliya si saxa aysan uga howlgelin oo commitment hile oo oo guddi guddiyo wadaaga aysan samaysan waxaana waa soconayaan waxaana dhowr maroo inta wax dhacaan kor laga garaaco oo waa aarsana la yidhaahdo ma ku baaba-ayaan waxaan ognaha weerarka ceelcadde kenyaanku waa dagaalameen ilaa saraakiil waaweyn ay ka dileen laakiin wixii sidii ma ku joogsanayaan inta nimankaanu ay ay bays haystaan oo meelay wax kasoo abaabulaan ay haystaan waxaan isleeyahay soomaaliyana waa ku soconaysaa kenyana waa ku soconaya dowlad kastoo darisana waa ku soconaya intii goori goor tahay haddaan si saxa looga fikirin arrimahan taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed tuuryare oo u warramaya wariyaha v o e da haruun macruuf